arrinta ku saabsan taageero ufidinta dadka qaxootiga ah ee laga keenayo afghanistan waa mid ay u wada taagan yihiin dhammaan dadka kanadiyanka ah oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin balse dowladda kanada waxay sheegtay in marka hore ay ciidamadeeda kala soo bixi doonto dalkaasi ka hor kow iyo soddonka bishan agost oo ah wakhtiga kama dambeyska ah ee ciidamada isbahaysiga ee hogaaminayo maraykanku ay kusoo afjarayaan howlgalkooda afghanistan ee qaatay labaatanka sano wasiirka gaashaandhigga kanada harjiid sajan ayaa arbacadii shalay ahayd sheegay in ciidamada militariga ee kanada ay soo gabagabeynayaan howlgalkooda garoonka diyaaradaha ee kabul ka hor kow iyo soddonka bishan oo ah xilliga maraykanku uu sheegay inuu ku egyahay howlgalka hadalkan harjiid ayaa imaanaya kadib maalin uun markii ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau iyo hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay g n oo qaab ismaqal araga kulan ku yeeshay ay ku guuldaraysteen in madaxweynaha maraykanka joe biden ay ku qanciyaan inuu kordhiyo wakhtiga kama dambeyska ah ee maraykanka uu ka soo baxayo dalkaasi wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada marco mindijino ayaa sheegay in ballanqaadka kanada ee qaxootiga afghanistan uu sii socon doono kadib marka ciidamadu ay ka soo baxaan dalkaasi diyaaraddii ugu horreysay oo siday tarjumaano iyo dad kale oo ciidamada kanada ka caawinayay howlgalkooda ayaa soo gaartay dalkan bilowgii bishan balse dowladdu waxay sheegtay in ay sii wadi doonto daadgureynta qaxootiga afghanistan ee ka cararaya taalibaan hay-adahan dowliga ahayn ee taageera qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah ayaa laga codsaday inay qeyb ka qaataan caawinta iyo dib u dejinta dadka qaxootiga ah ee laga keenayo afghanistan ururada soomaalida ayaa ka mid ah kuwa u diyaargaroobaya inay gacan ka geystaan taageerada dadka qaxootiga ee reer afghanistan sida uu sharaxayo cismaan axmed cali oo ah madaxa ururka somaali canadian association of etobicoog oo ka dhisan magaaladan toronto
dadka la keenayo oo afghanistaanka walaal diyaar baan u nahay sidaan u caawini jirnay jaaliyada jaalidooyinka kale ay u dambeeyeen siiriyiinti oo aan dhar u aruurinay wax la qabanay ilaa haddana hadday u baahdaan wax caawinaada ama dadka yimi ay caawinaad u baahdaan aan xafiisyada aga caawinno ururada soomaalida ee xafiisyada u furan yahay ee shaqeeyaan mar walba waxay heegan u yihiin inay wixii aga toosan bulshada dadka kanada la keeno oo cusub diyaar ayay u yihiin tanna waaba ka sii dugan tahayo dowladda ayaabana weydiin hayso ururada haddaan nahay iyo masaajidyada iyo qolooyinka diimaha kale iyo community leaderska in la caawino dadka walaalaheen afghanistan ee soo oo lasoo daldalahayo oo la keenayo cismaan ayaa xusay in ay xiriir wada sameeyeen ururka afghanistan ee magaaladan si ay iskula kaashadaan caawinta dadka qaxootiga ee la keenayo dalkan dumarka mar hore way nala soo xiriireen ururada dumarka afghanistaanka ee halkan jooga iyagoo noo soo maray ururada etobica nord clastra la dhaho oo isku duuban odsaa ula socota ka shaqaynayey tallaalkii cunoqaybintii kambenyadii kale oo markuu coronaviruska maaragtay sida xunoohay guddiga aniga aan ku jiro ayaa la soo geshay dumarka afghanistaanka oo ururkooda ayaa nala soo xiriiray ayagoo naga codsanayo inaan wixii saboorti iyo caawinaad aan heegan ula noqonno haddii aan la kulanno dad afghanistaane oo wax u baahanna aan la xiriirno ururka afghanistan iyo madaxdooda ayagana waa dad aan horey isula shaqaynay waana la shaqayn doonaa kanada iyo dalalka kale ee doonaya inay qaxootiga ka soo qaadaan afghanistan ayaa u muuqda inay wada hadallo la geli doonaan taalibaan si aysan u carqaladayn dadka ka soo baxsanaya dalkaasi xuseen nur xaaji v o a toronto